nagkaidaw.
waxaana wanaagsan waa mar kale barnaamijkeena toddobaadkii tegey iyo soomaaliya guud ahaan barnaamij toddobaadkii tegey iyo soomaaliya waxaa magaalada muqdisho kusoo diyaariya waryaheena maxamed kaafi sidoo kale ayaa waxaa ku qaadaya magaaladan atlanta yuusuf sheekh cadow waxaana halkan idinka baadihiye anigoo ah cabdilcasiis siidi gudoomiyaha degmada wanlaweyn ee gobolka shabeellada hoose ayaa wariyaheena magaalada muqdisho maxamed kaafi waxa uu uga warbixiyey guud ahaan waxa maamulkiisa uu ka qabtay magaaladaasi wanlaweyn muddadii lixda bilood ahayd ee uu xilka magaaladaasi maamulkeeda uu gacanta ku hayey haddaba waa kan waraysiga wariyaheena magaalada muqdisho maxamed kaafi uu la yeeshay gudoomiyaha degmada wanlaweyn maxamed siidow
bismillahi raxmaan raxiim xaalada guud ee degmada walaweyn aada iyo aad ay u fiican tahay wax dhiblaa ma jiraan dhinaca amniga boqolkiiba boqol waaye wax anaga amni dare anaga aan sheeganayna ma jirto xaaladana aad iyo aad ay u fiican tahay wax dara badan oo hadda jira mada wararkan heleyna guddoomiye waxay sheegayaan xaalado nolol xumo oo aada u liita inay ka jiraan degmada taa bal ka warran alxamdulilah nolosha deegaanka aad iyo aad ay u fiican tahay abaarahan badan iyo biyo la-aantan badan ee deegaanada kale ka jira anaga alxamdulilah waa waa fiicanahay wax dara badan oo taas weyn oo hadda jira male meel qaar oo yaryar waa iska jiraan oo waxoogaa biyo la-aan inay ka jirto laakiin guud ahaan boqolkiiba sagaashan ama sideetan waa dhigi karnaa wax biyo la-aan oo hadda anaga na haysato male wararku waxay sheegayaan muddadii maamulkiina uu shaqaynayay in wax badan oo horumara uusan ku guulaysan alxamdulilah anaga wax dhibaato oo anaga hadda aan qabno oo oo bulshada hadda toos u taabanaysa ma jirto laakiin waxaa ka maqan dhinaciyo horumarka kaareyaasha dhaqaalaha sida wadooyinka sida maxayto arrimihii caafimaadka kale isbitaal weyn oo degmada ay leedahay male waxyaalahaasa naga maqan laakiin alxamdulilah biyaha iyo korontada macnaha aada ugu horumarsanaa waana fiicanaha alxamdulilah isbaarooyin badan ayaa yaala la leeyahay waddooyinka soo gala degmada iyo kuwa ka baxa yay u yaalaan isbaarooyinkaasi dadka u yaalaan maamulkiina qayb miyuu ka yahay isbaarada magaalada soo gala oo isbaaro ay taalo ma jirto isbaaro oo magaalada daafteeda kale ay yaalaan ma jirto waddadaas weyn oo laamiga waxaan ka ahayn ma jiraan laakiin dadku dhibaato ayay ku qabaan soo maahan intay doonaanba hala ekaadeen ee isbaarooyinka yaalaan hore isbaaro sidooda ha yaraadaan ama ha badnaadaan waa isbaaro oo shacabka dhibay ku qabaan gaadiidka dhibay ku qabaan mar walba hal isbaaro xataa ha ahaato dalalaba wax shar ma ahan wax ummadda aysan jecleen marka isbaar sideeda macnaha bila ilaa dhamaad mar walba waa dhibaato taas macnaha sheegitaanooda yaqaano qof walba macnaha waa ogyahay dhinaca caafimaadkiina magaalada ka liidataa noo sheegta guddoomiye waxaa faahfaahin naga siisaa xarumaha caafimaadka ee ku yaala degmada xarun caafimaad oo iska yar waa ay leedahay laakiin isbitaal weyn oo dhaawacyo taafiin kara ama dhibaato kale haddii ay dhacdo oo wax ka qaban kara ayaa ayaan lahayn degmadii laakiin isbitaal yar yar oo sifmeel gaar ama dhaawacyo fudfurud iyo waxyaaba yar yar qaban kara way leedahay laakiin isbitaalkii guud ama isbitaal la yaqaano sida la ogyahay isbitaal magaciisa mala degmada dhinaca waxbarashadana ka waran goobo wax lagu barto degmada ma leedahay waxbarashada dugsiga hoose dhexe way leedahay degmada inkastoo hadda maanaa la sameeyey dugsi sare oo hadda bilow uu yahay ilaa iyo afar galaas meelahaas ay hadda la bilaabay laakiin jaamacad iyo iyo waxyaabahaasi male laakiin waxbarashada asaasiga way leedahay degmada alxamdulilah maxaa noo sheegi kartaa guddoomiye oo aad dhigi kartaa intaas ama waxaas buu qabtay maamulkiina inta uu jiray walahi taas macnaha qofka kasta oo yimaado degmada ayaa ku ficnay inuu arko waxaa dhaha nin isfahansayni iri ismagtaasaban marka in wariyaashan aad timaadaan degmada aa aragtaan ayay ku ficnayd wixii annaga aan qabanay warwareyntii maladan degmada xasiis maamulka uu ku shaqeeyo waxa ugu weyn aan ku qaadi karo ayaa ka mid ah in aan samaysano xasiis annagaan canshuur iyo waxba aan qaadaynin taas guusha ugu weyn ah haddana maanta alxamdulilahi ada badan ayaa waxay naga saacidayaan in xaqiiqii ay noo ballaariyaan oo qorar kale naloogu daray weli shir macnaha hadda la samaynayo oo dhisan ayaa kamid ah waxaa kamid ah soolaro ilaa iyo boqol iyo laba iyo toban oo nalal soolarada ah magaalada anaga aan keenay oo hadda ay shaqeynayaan kulligood waxaa kamid ah qalab isboorti oo aan u keenay shan iyo toban kooxood oo deegaanka ka tirsan waxaa kamid ah shandiraha yaryar oo ilmaha iskuula dugsiyada hoose ay buugaagta ay ku qaataan ilaa iyo afar boqol iyo konton shandirood aan u keenay kamid ah waxaa kaloo kamid ah hay-ado kale oo magaalo aan soo dejinay oo sida n d o la yidhaaho gureeda oo magaalada hadda aan degan oo ka shaqaysa waxaa kaloo kamid ah iskuullada waxbarashada aan u keenay sideetan miid iyo sideetan kuraas iyo wax lamid ah oo hadda aan soo koobi karin inta aan jirno wax ayaaba aan qabanay intaas ayaa kamid ah Well, you my head,